xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay qeybo cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta aqoonta xagar dheer ee ixsaan munaasabada lagu daahfurayay qeybahan cusub ee lagu soo kordhiyay xarunta ayaa waxaa ka qeybgeli maamulka xarunta aqoonta ixsaan qaar ka mid ah culummada xerada xagar dheer iyo marti sharaf kale mukhtaar subaan dhaqane maamulaha xarunta aqoonta xagar dheer ee ixsaan ayaa ka warbixiyey qeybaha cusub ee lagu soo kordhiyay xarunta
walaalayaal xaruntan hadda xafladan aan dhigayno sababtaan u dhigayno waa maxay madarasada waxaan ku soo kordhinay qayb machad oo kutub diini aan barayna markii hore haddaan qur-aan bes baraynay machad baan kusoo darnay qaybta fiqigaan kusoo darnay fanka xadiiskan kusoo darnay fanka luqal carabiyan kusoo darnay qaybta caqaa'idkana waan barnaa kutub alcaqaa'id oo dhan hadda su-aalihii ilmaha yar ay akrinayeen waa risaaladan khud kashfu shubahaad nawaaqid ulislaam kitaab tawxiid kutub alcaqaa'id oo dhan baan rabnaa inaan ilmaha barno walaalayaal waad mahadsantihiin sidaad ilmihiinna noogu aaminteen waxaan rabaa sidoo kale inaan culimmadeenna iyo madaxdeenna la joogtaba aan u sheego xaruntan waa bilaash ilmaha shilin lagama qaado qaar ka mid ah xubnaha ka qeybgali munaasabada ayaa bogaadiyey waxbarashada xarunta aqoonta iyo qeybaha cusub ee lagu soo kordhiyey meesha marka hore qur-aan ay ahayd haddana lasii furi doono laguna dari doono machad waxbarasho oo xagga xalaqaadka iyo kutubtii diinteed la bari doono hadafka waa qasidka waa kaas taasa runtii waa wixii la doonhayay ee aad iyo aad ka maarta runtii bulshada u anfici lahaa wuu ku mahadsanyahay jazaakum allahu khayran waxaan maaragtay ku faraxsanahay wanaaggan faraha badan ee aytaamtii iyo agoontii xaafadaheennan ayaga ah la soo aruuriyey laiskugu keenay goobtan ayadaa loo furay dadka ayada ah oo u furay oo kafaalo qaaday uu hogaaminayo sheekh mukhtaar subaan waxaan leenahay awalan ilaahay subxaana wa tacaala miisaankii xasanaadkiinna allaha idinku daro xadiid nabigeenna sugan sal alay slam ka sugan ayaa nabigu wuxuu ley calayhi salaam salaatu wasalaam ani iyo labada ninka koriyo agoonta ninka agoonta koriyo iyo aniga waxaan isku nahay kahaatayni sidaasuu labadii safarood nabiga calayhi salaam u kala qaadaatoon maadaama aabbihiina uu yahay tiirnaxaadka reerkii haddii la waayo ilmaha ayaga ah waxa waxay ku soo dhacayaan biila'aan iyo dharla'aan iyo xanaano la'aan qofkii marka u istaaga ee agoonta xanaaneeya ee dharu gado dhuuri siiya oo maarta waxbara qeybahan cusub ee lagu soo kordhiyey xarunta agoonta xagar dheer ee ixsaan islamarkaana ka kooban xafiisyo fasalle iyo qeybo jifa ayaa door muhiima ka qaadan doono sidii loo dirdirgelin lahaa waxbarashada caruurta halkaasi wax ka barato